Isku duwaha Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Hirshabelle ee Gobolka Hiiraan Cabdisalaan Faarax Maxamed ayaa warbaahinta u sheegay inay bilaabeen qorshe looga hortagayo in la musuqmaasuqo gargaarka loogu talagalay dadka danta yar ee ku nool magaalada Beledweyne. Gargaar loogu talagalay dadka danta yar ayaa inta badan lagu arkaa iyadoo lagu iibinayo suuqyada magaalada Beledweyne sida uu warbaahinta u sheegay isku duwaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan Cabdisalaan Faarax Maxamed.
wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabelle waxay bilowday ee, dadaalo lagu hortegayo ee, wixii deeqaha ee, bini-aadamnimo ee, in aan la leexsanin ee, runtii waxaa jiro dadaalo xoog leh ay wasaaraddu ay wado maalmahaanba ee, iyada oo xoogga saareyso sidii ay ku joojin lahayd ama ku yareyn lahayd ee, sidii looga hortegi lahaa in ee, deeqaha dadkii mudnaay ay gaara aysan gaarin waxaana ku dadaalaynaa in qof walba wixii uu xaqa u lahaa ama qofkii mudnaa inay wixii deeqo yimaada ay gaaraan ayaan ka shaqeynaynaa Ee, arrintaasna waxaan ku bixinaynaa waqti iyo dadaal Ee, insha allahu tacaalana waa ee, hawsheeda waan guda galnay waana ku jirnaa Ee, wax kastana waan waan waxaan rajeynayaa inay isbedeli doonaan hadduu ila yiraahdo waxyaaba badan oo loogu talagalay dadkii ee, fatahaadday ku dhufatay iyo abaaraha ee, oo maxaa ahaa bini'aadanimo ee, ay hay-adaha ugu talagaleen in ay gaaraan dadkaasi in ay si qaldan loo maareeyey ay hay-adaha qaar iyo ay u maareeyeen taasoo ka dhalatay in dib suuqyada loogu arko ee, ciddii mudneedna aysan gaarin Ee, runtii arrintaasi qorshe weyn ay wasaaraddu ka gaartay ee ka leedahay oo ah in loo dejiyo ee, qorshe oo humanitarian plan ah, kaasoo lagu ogaanayo cid walba waxay wado iyo halka ay ka fulinayso si ay u yaraadaan ee, macnaha inaysan dhicin mar kale in waxyaabihii dadka loogu talagalay suuqyada lagu arko